الرحمن الرحيم الحديث الثالث عشر إخلاص النية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم حديث كان صدحية طبناد waxa uu ka warramayaa ikhlaasu niya in niyada la barax tiro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo khaalis yooloon cid kale lala wadaajin rabbi waxaad ogaataa waxa niyada la yidhaahdaa waa waxa lagu kala saaro yacni dadka caamiliinta ee shaqeeya qofka camalkiisa la aqbalayo iyo ka aan camalkiisa la aqbalayn waxaa lagu kala saarayaa waa binniya oo ninka niyadiisu ay hagaagto ee ay niya khaalisa noqoto waa waxyaabaha camalka lagu aqbalo laakiin qofka niyadiisii ay xumaato eenay khaalis ahayn waa waxyaabaha camalka lagu radiyo ee qofkii loogu celinayo can cumar ibni alkhadaab waxaa laga wariyey cumar ibni alkhadaab radia allahu tacaala canhu ilaahay raallaha ka ahaadee qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allah ilaahay rasuulkiisii ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo leh inama alacmaalu ay inamaa sixatu alacmaal acmaasha ansixiddeedu waxay ahaatay un binniyaat niyooyinka unbay ku ahaatay oo ay inamaa tasixu alacmaalu binniyaat acmaashu niyooyinka wanaagsan ee khaaliska ah ayuunbay ku ansaxaysaa waxaynu ugu soo qadarray inamaa sixatu alacmaal waayo niyadu waa shardu sixa macnaha shardi waxay u tahay sixatu alcamal oo camalku la-aanteed ma ansaxo marka waxyaabo kale ayaa culimmada qaarkood ay soo qadaraan laakiin sida saxdii waxa weeye in loo soo qadaro inamaa tasixu alacmaal waayo niyadu waa shardu sixa biduunihana laa yasixu alcamal marka rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam inamaa tasixu alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ansaxdaa uun niyooyinka niyooyinka ayuunbaa acmaashu ku ansaxdaa wa inamaa likulli imri'in ruux walbana waxa uu leeyahay uun maa nawaa wuxuu niyooday macnaha qofku wuxuu niyooday ayuunbuu leeyahay oo khayr iyo wanaag hadduu niyooday dee ajri wanaagsan ayuu leeyahay xumaan iyo shar hadduu niyoodayna dee ismi iyo dembi ayaa u soo hoyanaya marka waa inamaa likulli imri'in ruux walbana wuxuu leeyahay uun maa nawaa wuxuu niyooday ayuunbuu leeyahay faman kaanat haddaba ruuxay ahaatay hijratuhu hijradiisu ila allah ilaahay xaggiisa ay ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ay niyatan wa qasda xagga niyada iyo qasadka ruuxa hijradiisu ay ahaatay ilaahay xaggiisa alla dartii uu hijrooday iyo rasuulkiisii inuu haleelo ninka ay hijradiisu caynkaa ahaatay waa hijratuhu min makata ila almadiina hijraduu maka ka hijrooday ee madiine uu hijroonayey qofkay ahaatay ila allahi wa rasuulih fa hijratuhu hijradiisu ila allahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisunbay ahaatay ay ajran wa hawaaba xagga abaalka iyo ajriga macnaha qofkii maka iyo madiina hijradii uu ka hijrooday makee madiine uu hijrooday ninka ay niyadiisu ahayd ila allahi wa rasuulih dee hijradiisii waa ila allahi wa rasuulihiyo abaalkiisa iyo ajrigiisa allah ayaa uu ku leeyahay waman kaanad ruuxay ahaatay hijratuhu hijradiisu ilaa dunyaa yusiibuha adduunyo uu soo qabsanayo adduunyo uu soo waxa weeyaan haleelayo uu soo shaqaysanayo aw imra'atin yankixuha ama haweenay uu soo guursanayo ninkii hijradiisu ay ahaydna hee fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayh waxay hijradiisu ahaatay uun waxa uu u hijrooday sidaad arkaysaan hijrada hore waa la soo celceliyey oo waxaa la yidhi faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih laba jeer baa la soo celiyey waa sharafta iyo maqaamka uu leeyahay yacni camalka noocaas laakiin tan dambe ee faman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuha aw imra'atin yankixuha mar labaad laguma soo celin oo lama odhan fa hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuha aw imra'atin yankixuha laakiin markii dambe waa la yska xadfay oo waxa la yidhi uun fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayh waa lidanaa'atihi camalkaasi liidashada uu liito laa yastaxiqu an yudkar mar labaad in lagu soo celiyo ma mutaysanba marka waa la yska xadfay oo ilaa maa haajara ilayhi baa layidhi wixii uu hijrooduu leeyahy waa wax xun oon qiimo lahayn oo in la xusaba aan istaahilin hada alxadiid waxaa culimmadu ay ku tilmaamaan inuu yahay miisaanun lilacmaali albaatina oo culimmadu waxay yidhahdaan xadiiska xadiisu cumar ibn alkhadaab waa miisaanun lilacmaali albaatina waxaa lagu miisaamaa oo miisaan u yahay acmaasha qarsoon waa niyada iyo ikhlaaska ila waa qalbiga ah وxadiiث caaئشhaةa miiزan للأعmاal الظاahirة waxay culimmadu yidhahdeen laakiin xadiiثka caaئiشha waxa uu miisaan u yahay acmaasha ظaahirka ah ee xubnihiiyo jawaarixdii laga qabanayo oo macnaha waxa weeyaan xadiiثu caaئiشha waa xadiiثkii bidcada ka hadlayey man أxdaثa fي أmrina hada ma laysa minhu fahuwa radd وfي lafظi mslim man camila cmlا laysa عalayhi أmruna fahuwa radd macnaha xadiidka caaisha wuxuu ka warramayaa bidcada iyo sida loo radiyey xadiidka cumarna wuxuu ka warramayaa shirkiga iyo sida loo radiyey iyo ikhlaaska iyo waajibnimadiisa marka macnaha ikhlaaska waxaa lagu miisaantaa camalka qarsoon ee baatinka oo qalbigaagu sida uu yahay mutaabacadana waa xadiidka caaisha waxaa lagu miisaamaa dee acmaasha daahirka ah oo qofka camalkiisii sunnada miyuu waafaqsanya mise ma waafaqsana ayaa lagu miisaamaya idan xadiisu cumar waa xadiis aad iyo aad muhiim u ah oo ka warramaaya ikhlaaska waxaana niyada looga jeedaa alqasdu lilcamali taqaruban ila allahi wa talaban limardaatihi wa hawaabih marka niyo la leeyahy waa qasadka camalka loo qasdaayo iyadoo ilaahay ridihiisa iyo abaalmarintiisa lagu dalbayo haadihi hiya niya niyadu والqasd lilcaml taqaruba ilى اllah waطalba limardaati iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo ridihiisana la dalbayo oo la doonayo in camalka loo qasto ayaa niyada la ydhaha marka niyada xaqiiqadeedu waa qasd lqalb waa qasadka qalbiga had iyo jeerna niyadu iyadaa ka horaysa camalka oo qofku waxaan u doonin oo aan u niyeysan dee ma sameeyo samaynta ficilka waxa ka horaysa horta inaad niyeysato marka niyadu waa ta camalka ka horaysa waana qasadka loo qasdaayo camalkan in la sameeyo niyada saxdee la doonayaana waa in camalka loogu qasto iyadoo ilaahay wax lagaga doonayo oon ujeeddo kalena lahayn markaasay noqonaysaa niyo khaalis ah oo abaal wanaagsan lagu helo laakiin dheef adduunyo ku hel ama waxa weeyaan dadku ha ku arkaan ama ha lagu maqlo hadday niyadaadu tahay camalkaaga waxba ku heli maysa niyadu waxay u qaybsantaa laba niyat alcamal wa niyat almacmuuli lah niyat alcamal waa camalkaad qabanayso niyada aad niyoonayso ma salaadba ma soomba ma zakaa haddana cibaadada lafteedii ma faralba ma sunnaa yacni taa waxaa la yidhaha niyat alcamal waana ta lagu kala saaro caadaadka iyo cibaadaadka oo acmaasha cibaadadiihi waxay kaga soocan yihiin waxyaabaha iska caadada ah dee niyada ayaa lagaga soocaa oo tusaale ahaan qofku marka uu maydhanayo waxaa laga yaabaa nadaafad inuu isaga maydho jidhkaaguu nadiif waxaa kaloo suurowda inuu u maydho litabarud kulaylka cadeedda intuu kululaaday jidhkaaga qabooji waxaa kaloo laga yaabaa inuu u maydho waxa weeyaan lirafci lxadath inuu xadadka weyn iska kor qaado oo dee ama janaabo uu ka maydho ama haweenaydu caadadii iyo xaydkii ama nifaaskii ay ka maydhato ama qofku rag iyo dumarkuu doona adee jumcadii uu maydho yacni intaasoo ujeeddaba waa loo maydhan karaa laakiin nadaafadda iyo isqaboojinta waa iska caado soo maha oo qofku dee mar alla markuu jidhkiisu kululaado ama nadaafad u baahdo intuu baabka iska galuda iska maydhanaya maydhiga noocaasi waa caado ee cibaado ma aha laakiin markaad jumcadii u maydhanayso ama aad janaabo ka maydhanayso maydhigaasi macaada mise waa cibaado waa cibaado maxaa lagu kala saarayaa kan caadada iyo kan cibaadadaa dee waa niyada oo marka maydhigaagu yahay kii janaabada ama xagga dumarka oo kale uu yahay caadadii ama nifaaskii ama jumcadii oo kale uu yahay dee waad niyoonaysaa oo kii xadatul akbarka waxaad u niyoonaysaa dee rafcu lxadath kii kale jumcada ayaad u niyoonaysa marka niyadu iyadaa kala saarta camalkani ma caada mise waa cibaado niyada noocaasi waa ka la yidhaha niyat lcamal niyat lmacmuuli lah waa ka camalka loo qabanaayo waa rabbi subxaanahu wa tacaala niyadoo loo baraxtiro kaasina waa ikhlaas oo ilaahay wuxuu yidhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin taasi waa niyat lmacmuuli lah niyada yani in loo khaalis yeelo allaha loo camal falayo cibaadada dartii loo samaynayo niyada maxalkeedu waa halkee anniyatu maxaluha alqalb waaltalafudu biha bidca niyada maxalka iyo meesha laga guntaa waa qalbiga in afka aad kaga dhawaaqdaana waa bidco halka layna amray in lagu dhawaaqa mooyaane xajka iyo cumrada oo kale waxaa nabiga ka soo aroortay sala allahu calayhi wasalam markuu xidhanayay inuu xidhashada ku dhawaaqay talbiyada oo labayka allaahumma xajan ama labayka cumratan wuu ku dhawaaqay nebigu xidhashada xajka iyo cumrada taa waa lagu dhawaaqaya ilan wixii waa la addoommaynu nahay ilaahay wuxuu nagu addoonsadun baynu samaynanaa laakiin meeshii aan niyada lagu dhawaaqin in lagu dhawaaqaa bidcay noqonaysaa sida salaadoo kale salaadoo kale nebigu sala allahu calayhi wasalam ninkii almusiiu salaatihi salaaddiisa xumaynaye nebigu uu salaada baray ee uu saxay muxuu ku yidhi idaa qumta ila asalaati fakabbir salaadda markaad u kacdo allaahu akbar dheh idan salaadda dee waxa weeyaan taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim waxaa lagu xidhaa waa allaahu akbar waxa lagaga baxee lagu salaamo naqsadaana waa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu idan niyada maxalkeedu waa qalbiga in lagu dhawaaqaana bidcay noqonaysaa meelaan layna amrin in lagu dhawaaqo niyadu yacni waa ta lagu kala saaro qofka waxa weeyaan camalkiisa uu saxdayay qofkaanu ahay niyadu yacni makaanada iyo martabada ay leedahay waa ta qofka wax aanu samayn kii caamilkahaye sameeyey ayay niyadu gaadhsiisaa oo mararka qaarkood adoon camal falinba ayaa niyadaada wanaagsan ee khaaliskii waxay ku gaadhsiinaysaa ajrigii iyo abaalkii uu helay ninkii camal falay bal u fiirso rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina bilmadiinati larijaalan maa sirtum sayran walaa qatactum waadiyan ilaa sharakuukum fi lajr xabasahum alcudur yacni ghaswadii tabuug markay u baxeen waxa uu nebigu ku yidhi saxaabadii khusaadda ahayd ee duulaankaa iyo socodkaa ama safarkaa dheer ee jihaadka aan nebiga la gashay ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi madiine waxaa kaga timaadeenoo jooga rag aydaan meel soconin togna aydaan ka tallaabin ilaa tallaabadaad qaadaanba abaalkiiyo ajrigaad helaysaan rag idinla wadaagaya oydaan waxba dheerayn baa madiine ku hadhay nebigu waxau yidhi xabasahum alcudur waa rag cudurdaar idinka reebay macnaha raggaa madiine jooga cudurdaar iyo cudur baa idinka reebay laakiin niyadoodu way idinla socotaa niyadaa wanaagsan ee ay idinkula jiraan niyadaa wanaagsan ay idinkula jiraan sababteeda ayaanay ajriga intaa lee ku heleen waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulih uma yudriku lmowt faqad waqaca ajruhu cala allah qofka gurigiisa ka baxa allah iyo rasuulkiisa isagoo u hijroonaya dabadeed isagoo hadafkuu u socdayba aan gaadhin dhexda kusii dhinta ninkaasi dhulka umuu dhicin kamanuu qabin ajrigiiye ajrigiisa allah buu ku leeyihi muxuu ajrigiiyo abaalka ku helay mabuu gaadhin hadafkii uu hiigsanayey binniyati saadiqa niyada wanaagsan ee uu ku baxay ayuu abaalkii qofka caamilkaa ku helay sidii ninkii hijrada u taam noqotoo kale waxaa kaloo rabbi uu yidhi laa khayra fii katiirin min najwaahu ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waxa uu rabbi tilmaamay in badan oo isku imaatinka dadka ah inaanu khayr badan lahayn iyo shirarkoodu ilaa waxa weeyaan ka wanaagga la isku farayo ama sadaqo lagu bixinaayo ama dad lagu dhexdhexaadinayo sulxi iyo wanaag lagu samaynayo mooyaane ilaahay markuu tilmaamay acmaasha noocaasi inay khayr tahay ayaa haddana wuxuu tilmaamay marka camalkaa wanaagsan niyo wanaagsan ay raacdo in abaalku sii libilaabmayo oo rabbi waxau yidhi waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illah fasawfa nuutiihi ajran cadiima qofka arrinkaa u sameeya ilaahay ridihiisa isagoo dalbaya darteed waxaanu siin doonaa abaal weyn idan abaalka weyni wuxuu ka dhalanayaa qofka camalka u sameeya ibtigaaa mardaati illah waa niyada khaaliska ah waxaa kaloo rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasalam kama fi saxiixi aljaamic lilimaam alalbani min xadiisi abi muusa waxau rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasalam إida marida alcabdu aw saafar kataba allahu tacaala lahu mila ma kana yacmalu صaxiixa muqiima addoonku markuu xanuunsado amase u safro waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u qoraa acmaasha wixii uu samayn jiray oo kale markuu gurigiisa iska joogay muqiimka uu ahaa ee uu caafimaadka qabay oo macnaha socoto markuu galo dee wixii camal seegay ilaahay wuxuu u qorayaa markuu gurigiisa joogay wuxuu qaban jiro oo kale markuu xanuunsado ee camal fara badan u gaari waayo waxaa loo qorayaa markuu caafimaadka qabay wuxuu qaban jiray waa niyada wanaagsan calaa kulli xaal niyada wanaagsani wanaaggaasay leedahay waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man hama bixasanatin falam yacmalha kutibat lahu xasana qofka wanaag ku hamiya ee niyeysta een haddana samayn haddana wanaag baa loo qoraya maxaa loogu qorayaa mabuu samaynay hamiga iyo niyada wanaagsan ee u goostay hadduu sameeyana waaba loo libinlaabaya idan niyadu waa ta qofka labada qof iyagoo safka hore ku wada jira ayaa haddana camalkooda ajriga ay ka helayaan uu isku jiraa kamaa bayna asamaai waalard inta cirka iyo dhulku ay isku jiraan oo maxay isku dhaafeen waxa weeyaan labadooduba salaaddii waa wada tukadeene waxay isku dhaafeen oo ku kala wanaagsanaadeen bisababi maa yaquumu bilqalb niyada wanaagsan ee qalbigooda ku kala jirta oo ninna qalbigiisa niyo wanaagsan oo khaalisa ayaa ku jirta ninna waxaa laga yaabaa niyo wanaagsanba inaanu lahayn marka waxa la ysku dhaafee lagu kala fadli bataa maaha suuratu lcamal qaabka camalka iyo farabadnaanta laakiin waa niyada hoose baatinka ah ayaa la ysku dhaafay oo labadaa qof ee lugaha isku hayee safka hore ku wada jira ayaa haddana baynahumaa kamaa bayna asamaai waalard bisababi niyati asaadiqa waalkhaalisa alxadiiu raabic cashar fadlu dacwati ila allah ilaahay xaggiisaoo dadka loogu baaqaa fadliga uu leeyahay ayaa xadiidkanna uu ka warramaya can sahli bni sacdin waxaa sahl ibnu sacad laga wariyey radia allahu tacaala canh ilaahay raallaa ka ahaadee qaala inuu yidhi qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam licaliyin caliy bnu abi aalib wuxuu ku yidhi yowma khaybara maalintii khaybar walxaal acطaahu uu siiyey alraayata calankiina nebigu sala allahu calayh wasalam maalintii kasii horraysay ayaa wuxuu yidhi la uctiyanna araayata hadan wallaahi berri waxaan calanka siin doonaa oo ciidanka calanka u qaadi doona khaybar gelaya nin ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin isaguna ilahay iyo rasuulkiisa jecel rajulan yuxibu allaha warasuulah wa yuxibuhu allahu warasuulah nin makaanadaa iyo darajadaa leh ayaa wallee berri toole calanka u dhiibi doonaa baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam intaan khaybar la gelin markaasaa habeenkii saxaabadii ay baryeen iyagoo dhammaantood nin walba u isleeya talow kumaa la siin berri calanka talow abaalkaa iyo ajrigaasi ninkuu usoo hoyday waa kuma nin walba isagoo u hanqaltaagaya caliyu bnu abi aalib oo gurigiisii iska joogo indhuhu ay xanuunayeen oonay kuga soo dhicin waa adiga ayaa nebigu yidhi aawe cali bnu abi aalib markaasaa la yidhi guriguu joogaa indhaha xanuunaya siuro u yeedha inta loo keenay ayaa indhaha uu waxa weeyaan kaga tufay nebigu sala allahu calayhi wasalam dabadeed indhihii waa ay bogsadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa tufkii uu nebigu labada indhood kaga tufay baa ilaahay ku bogsiiyey markaasuu calankii u dhiibay markaasuu yidhi soco dardaarankanna uu siiyey waxa uu nebigu markaa cali ku yidhi unfud calaa rislik ay imdi unfud ay imdi soco cali ow calaa rislika tartiibtaada u soco macnaha si degan oo tartiiba u soco oo ha degdegin si aanad adiguna u daalin ciidanka kalena aanad u daalin tartiibtaada u soco aadaabtii mashiga iyo socodka safarka ayaa nebigu u sheegaya sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi caliow unfud calaa rislik tartiibtaada u soco si degan xataa tanzila bisaaxatihim ilaa duleedkooda aad degto yacni si tartiibtaada isaga soco ilaa nimankaa reer khaybar aad kambalkooda meel u dhow aad degto uma adcuuhum dabeed waxaad ugu yeedhaa ila alislaam islaamka ugu yeedh wa akhbirhum bima yajibu calayhim waxa ku waajibana u sheeg u fiirso akhi lmuslim hadafka islaamku markaaba maaha dilka iyo qoorta in laga gooyo laakiin hadafka ugu horeeyaa waxa weeyi in dadka loo naxariisto islaamka la soo geliyo waxaad garanaysaa marka lagu duulaya cid dagaalka waxa ka horeeya inuu ahaa horta islaamka in loo bandhigo waayo dee hadday islaamka qaataan oo diinta ay soo galaan dee hadafka intii la doonaya waa intaas shaqo lagu darsan maayo dhiigooduna markaa waa dhowran yihi marka waxa yidhi horta islaamka ugu yeedh waayo isagaa muhiim ah waxaa la yidhaahdaa alcilaaju alkayu aakhiru lcilaaj aakhiru lcilaaj alkayu dawo dabkaa ugu dambeeya macnaha dabku waa aakhiru lcilaaj halka ugu dambaysa marka qitaalka iyo jihaadkuna waa aakhiru lcilaaj marka dacwada lagala quusto ee inay xukumka islaamka nabadgelyo kusoo hoos galaan oo jizyadana ay iska bixiyaan lagala quusto waxaasoo dhan marka laga waayo ayaa ugu dambaynta dee birta laga aslaya oo lala jihaadaya oo lala dagaalamaya laakiin dagaalka marka hore lagu bilaabi maayo islaamkaa loogu yeedhayaa waajibaadka saaran baa loo sheegayaa oo loo sharxayaa hadday diidaan jizyada inay bixiyaan baa la amrayaa waxaasoo dhan marka loogu taag waayo ayaa la odhanayaa markaa aakhiruulcilaaj ilkay markaa waa in qoorta laga gura marka dagaalka iyo dilku waa qofka mucaanidka ee islaamka loogu taag waayo ayaa mutaysanaya marka waxaad garan kartaa inuu manhaj khaldan yahay in dagaalka iyo dilku laga dhigo hadafka ugu horeeya qabla dacwa dacwada islaamka ugu horaysa waayo islaamka hadafkiisu waa ummaddu inay islaamka soo wada gasho wixii diiday loogu taag waayo unbaa lagu kardaashayaa qitaalka iyo jihaadka waxa uu nabigu yidhi markaasu madcuuhum ila alislaam cali ow islaamka ugu yeedh nimanka wa akhbirhum bima yajibu calayhim waxaanad u sheegtaa waxa ku waajibka ah fawallaahi ilaahay baan ku dhaarteedaa nebigu yidhi lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxida caliow ilaahay nin keliya inuu sababtaada ku soo hanuuniyo ayaa khayrun laka kaaga khayr badan caliow min an yakuuna laka inay ku ahaadaanood hesho xumrun nacam geela kiisa cascas rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey carabtii hore xoolaha ugu qaalisan ee agtooda yaalla wuxuu ahaan jiray geela cascas ayaa ugu qaalisanaa oo halka maanta yacni dollaarka iyo shilinku uu yahay waxa ugu qaalisan ee dadku ay ku faanaan berigaas maalka ugu qaalisan ee qofku helaa wuxuu ahaa geela cascas kiibaa nebigu ugu soo halqabsaduu tusaale uga dhigtay waayo cid walba waxa lagu loogu sheegaa oo lagula hadlaa waxay garanayaanay ku dhaqmayaan nebigu markaa wuxuu yidhi geela cascasood hesho caliyow waxa kaaga khayr badan nin keliya oo sababtaada ku soo hanuuna waayo qofka sababtaada ku soo hanuuna weligaa ajriga iyo abaalka u socda mid lamidaad leedahay waayo dee khayrka adaa sabab ugu ahaa waxa weeyaan qofka sababtaada ku hanuuna camalkiisa iyo abaalka uu helayaa weligii wuu kuu soconayaa xataa dhimashadaada dabadeed oo nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu yidhi idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ila min halaa ruuxu hadduu dhinto camalkiisu waa go-ayaa saddex mooyaane waxa uu ka soo reebay saddex arrimood waxa ka mid ahaa aw cilmin yuntafacu bih cilmi lagu intifaaco oo macnaha haddaad ka tagtay cilmi la manaafacaadanayo iyo dadad khayrka iyo wanaagga ugu yeedhay abaalku wuu kuu soconayaa xataa dhimashadaada kadib in alla inta cilmigaa lagu intifaacayo dacwadu ajrigaa iyo abaalkaas ayay leedahay man dacaa ilaa hudan kaana lahu milu ujuuri man ittabaca yacni qofka dadka hanuun ugu baaqa waxa uu helayaa cid alla cidda hanuunkaa ku raacda ajrigay helayso mid lamida ayaa isna loo qorayaa ilan sabab buu ahaaye fadliga dacwada ayaa xadiidkani daliil u yahay xumr waa bisukuuni lmiim xumru ayaad leedahay xumurha oo dhan waayo haddaad miimka godood xumur tidhaahdo waa jamcu ximaar mana aha tii nebiguu jeeday sal lla alay slam laakiin waa xumr bisukuuni lmiim miimka waa la godayaa waayo waa casaankii jamcu axmar oo la jamciyo ayaa xumr lagu jamciyey sidoo kale annacam waa bifatxi nuun waa geela annicam ha o dhan oo ha kasrin nuunka waayo waxay noqonaysaa jamcu nicma waxaad garan kartaa yacni luqada carabigu siday hani u tahay ama hodan u tahay xarakaadkaa la kala bedelayo ayaa macaanidii ku kala bedelmaysa oo annicam iyo annacam ayaa kala duwan xumur iyo xumr ayaa kala duwan godaalkaa iyo sukuunkaasa macnihii isku bedelaya marka iska ilaali inaad tidhaahdo khayrun laka yani min an yakuuna laka xumuru nicam iska ilaali oo xumrigii aad waxa ka dhigta xumur jamcu ximaar macnihiiba waa bedelmaya dacwada fadligeeda waxaa kuugu filan inay tahay dariiqii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo wadiifadii ambiyada iyo mursaliinta qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin waxaa alla walaha subxaanah waxaa tidhaa nebi allow haadihi sabiilii tani waa wadadaydii waa dariiqadaydii waa camalkaygii waa dacwada adcuu ila allah ilahay xaggiisaan dadka ugu baaqaya calaa basiira anoo cilmi kaga sugan waxaan dadka ugu baaqayo waxaa halkaa laga fahmayaa calaa basiiratin dacwadaadu dacwo cilmi inay noqoto haddaad tidhaahdo waan iska baaqayaa uun ilaahay baa ii furiye khalad weeyi waayo nebigu wuxuu yidhi innama alcilmu bitacallum cilmigu iskama soo dege waa la bartaa oo barashada iyo kasbashada ayuu cilmigu ku yimaadaa marka hadday niya kaa hayso amaad rajo ka qabto inaad daaci ilaahay noqoto ummadda khayrka ugu baaqa waxaad ugu yeelayso horta cilmi u yeelo oo shayga macruufkee dadka faraysaa inuu macruuf yahay waa inaad cilmi u leedahay haddii kale waxaa laga yaababa inaad munkar farto shayga munkarkee dadka u diidaysaa inuu munkar yahay cilmi u yeelo waayo waxaaba laga yaabaa adoo isla dadka munkar u diid inaad macruufkii iska hortaagto idan alaamiru wannaahi waa inuu cilmi u leeyahay bima ya'mur wa bima yanha canhu wuxuu farayo iyo waxa uu diidayo waa inuu cilmi u leeyahy alxadiidu alkhamis cashar talabu alcilmi fariida cilmiga oo la dalbaa waa faral can anas ibni malik waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu ilahi allah ka ade qaala inuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama talabu alcilmi cilmiga oo la dalbaa fariidatun waxa uu faral waajiba ku yahay calaa kulli muslim muslim kasta ayuu faral ku yahay rawaahu ibnu maaja ibnu maaja ayaa xadiidka wariyey qultu waxaan idhi buu yidhi mualifku ruwiya min turuqin kaiiratin daciifa turuq fara badan oo daciifa ayaa xadiidkan lagu wariyey waxasanahu bimajmuuciha jamaacatun laakiin koox culimada ka mid ah ayaa xadiidka xasan ku xukumay marka duruqdaa tirada badan ay isbiirsadaan ee laysu keeno minhum lmizyi wasuyuuti culimada xadiidka taxsiinisa waxaa ka mid ah alxaafid lmizyi iyo asuyuuti wanaqla alciraaqi can bacdi alculamaa tasxiixa ciraaqina wuxuu ka soo naqliyey culimmada qaarkood inay xadiidka saxiix ku xukumeen xadiidka ibnu maaja waxa uu ku soo saaray sunantiisa mujalladka koowaad safxada koob iyo siddeetan anas ibn maalik iyadoo uu warinaayo dabaraanina wuxuu ku soo saaray fi lawsat isagoo cabdillahi ibnu cabbaas uu warinaayo khatiibu lbaqdaadina waxa uu ka soo wariyey oo uu ka soo saaray xadiidka can caliy bni abi aalib xadiidka sheikhu lalbani wuxuu ku tasiixiyey fi saxiixi aljaamic iyo mishkaat lmasaabiix bitakriij alalbani mujalladka koobaad safxada toddobaatan iyo lix xadiidku markaa waa xadiid ansaxay oo maqbuul ah hada alxadiid waxa oo xadiidka lafdiga awa muslimatin maa saxa lafdiga talabulcilmi fariidatun cala kulli muslimin wa muslimatin wa muslimatin nebiga kama ansixin laakiin qadarka nebiga ka ansaxay waxa weeyi talabulcilmi fariidatun cala kulli muslim oo talow dumarku miyaanay ku jirin way ku jiraan waayo alaslu shareicada asalkeedu waa alcumuum ilaa waxa ay dumarku la gaarka yihiin ee adiladu ay ku soo aroortay mooyaane waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inama nisaau shaqaa'iqu rijaal dumarku waa jeexii ragga uun waa ragga jeexoodii oo macnaha waxay la wadaagaan shareicada ragga ayay la wadaagaan marka mudakarka la cabire waa min baabi takliib uune dumarkiina waa soo hoosgelayaan waxa haddaba isweydiin leh cilmiga sharcigaa in la bartaa waa faral baa nebigu yidhi haddaba faralku labu u qaybsamaa fardu cayn iyo fardu kifaaya fardu cayn waxaa la yidhaahdaa maa yatacayanu calaa kulli muslimin bicaynih ruux walba gaar ahaantiisa waajibka looga rabo ee cid kale aanay ka xambaari karayn fardu cayn baa la yidhaha sida salaadda oo kale oo iminka salaadda aynu tukanayno ninna nin kama xambaaro qof walba gaarkiisaa looga rabaa salaada inuu tukado hadduu tukan waayona waa ku dambaabaya kaasoo kale fardu cayn baa la yidhaha laakiin fardu kifaayo waxaa la yidhaha waxa ummadda guud ahaan looga wada rabo ee haddii qayb ka midii ay la timaadoy kuna fillaato intii kale dembigu faralku uu ka dhacayo oo aanay dembaabayn laakiin haddii wax la yimaadaba la waayo ummaddu ay ku wada dembaabayso sida maydkii muslimka ahaa maydidiisii iyo kafankiisii iyo salaaddii janaasadii lagu tukanayey waa furuudulkifaayaat oo macnaha koox muslimiinta ka mid yihi maydkii hadday maydhaan oo kafmaan oo ku tukadaan la odhan maayo qof walowba maxaad adigu iskaa u tegi weydeed us- ugu soo tukan weydi la odhan maayo waayo dee waa fardu kifaaya oo ummadda intaa la timid baa intii kale kaga filaatay laakiin haddii faralkaa wax la yimaadaba la waayo dee waa lagu wada dembaabaya faralka noocaasana waxaa la yidhaahdaa fardu kifaaya guud ahaan baa la isaga rabaa laakiin qaybi hadday la timaado intii kale waa ka dhacaya waa fardu kifaaya haddaba cilmigu fardu caynna waa leeyahay fardu kifaayana waa leeyahay oo tusaale ahaan kullu cibaadatin wajabat calayka caynan fa- yani wajaba calayka cilmuha cibaado kasta oo adiga cayntaada ku waajibto fardu cayn kugu ah cilmigeeduna fardu cayn buu kugu yahay maalan salaada soo qof walba fardu cayn kuma aha inuu tukado inuu salaada cilmi u yeeshaana waa fardu cayn wuu ku dambaabayaa hadduu ka tago sidoo kale tusaale ahaan haddii aad maal fara badan leedaho zakadu ay ka go'do xajkana waxa weeyaan laga gudan karo inaad cilmi u yeelato xajka iyo zakadu waa fardu cayn waayo dee xoolaad haysataa zaka goysa xajkana aad ka aadi karto laakiin haddaanad xoolaba lahayn tusaale ahaan waxaad zakaysiye waxaad ku xajto toona inaad cilmi u yeelato zakada iyo xajku fardu cayn kuguma ahayo waa fardu kifaaya maarkas waayo dee waxaad zakaysaba ma haysid laakiin markaad xoolo hesho muxuu kugu noqonayaa fardu cayn ila inaad zakadii bixisaa fardu cayn kugu ah cilmigeediina waa fardu cayn sidoo kale cilmigii qiraa'aadka iyo dhaxalka iyo mawaariifta iyo culumtaas yani barashadooda waa fardu kifaaya marka calaa kullin wixii cibaado fardu cayn kugu ah cilmigeeduna waa fardu cayn wixii cibaado fardu kifaaya cilmigeeduna waa fardu kifaaya oo markaa cibaadadu hadba siday kugu tahay ayuunbaa cilmigeeduna noqonaya hadday fardu cayn tahay cilmigeeduna waa fardu cayn hadday fardu kifaayo tahay inaad barataana waa fardu kifaayo cilmiga markaa fardu caynkaa cibaadaadka daruuriga ee qof walba laga rabo salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo tahaaradii iyo iimaankii iyo acmaasha la midka ah waa cilmiga culimada qaarkood ay ka cabiraan cilmulxaal waxay yidhahdaan cilmigaa fardu caynka ah cilmulxaal waxaa cilmulxaal loogu bixiyey waa maa yatacayanu cala kulli muslimin macrifatuhu fii xaalih muslim kastaa xilliga uu joogo waxa macrifadiisu ay fardu caynka ku tahay marka cilmulxaal waxaa loo yidhi kolba xaaladaad maraysa inaad ka maarmayn oo salaadii goor walba way taagantahay had iyo habeenba cilmigeedii dawqa cilmulxaal ka maarmi maysa waana fardu cayn khulaasadu markaa waxay tahay cilmigii in la bartaa waa far- waa faral fardu cayn iyo fardu kifaaya labadiiba waa noqdaa عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم علم والله برتا فر البوكيا مسلم والبا رواه ابن ماجه ابن ماجه يا حديث كاوري والله أعلم